Waan soo weeraray ciddaan aabihii oo la dilay ilmihii oo dhaawac ah goormay dhacday marka xalay toddoba saac ay dhacday xalay toddoba saac wiilka yarna had hadday soo beeyeen wiilka yariiska marka asoo dil jilanoo xabadda ku taalay hadda asa lugtiisoo ka imaaday kan kalena way kaabac oo cunsna wou yahay dhehen xanuunay dilooyan way tumaayeenoo dhahay wallahi qofka oo hadda oo dhintay aabbo waaye kuwa dhaawaca shan ruux waaye dhaawaca shan ruux waaye ninka dhintay aabbahaada miyaa ninka dhintay aabahayga macana adigda ahal kalen ahay adig haye ka waran marka hooyadii see noqota xaalkeeda wallahi naagta waa iska dhexyaacsan tahay umul waayo saasay tahay intay unugii dhashay ba maanta waa afar waa iska dhexyaacsan tahay halay ay ko iskugu daayaan toddoba sac aa weerar laga soo qaaday aa guriga loo soo galay aa laxabadalay adi cabdibeliaa loogu imaaday afarta geedkii dhan way jiideen bogta amalay sidii eeyihii amalay dhulka u jiideen adi cabdibile hoos saarteenay la baxeen hadda laakiin midka yaray hadda saacaanu kuhaasoo ay soo deeyeen aabbaha la dil waxaa la dhahaa maxamed cali walaalkiis ma kugu dhiibi karaa iigu dhiib walaalkiisa haa cusmaan cali geedi ha- ma abbaa geeriyooday macnaha walaalkay waa walaalkay muxuu qaban jiray beereley waa beereley adeero macnaha xalay niman askar ah imaaday xaafadday yimideen marka waxa waaye cayaal iyo habre iyo meel iska jiifa xabad la huuyey marka og yaraan caruur fara badana aa noogu dhaawacantay laba xamar naga jirtaa dhaawac labo ilaa iyo hal kale asna dhaawac waaye asna macnaha cayaalkaasa xalina laga laayo markaad hadid wax tuhinsan tahay waxaa la rabaa hadid shaki qabtid inaad tartiib waxa ku wadaysatid oo dadka aad qabatid dadkan ilan dad hubaysan ma aha dadkan dad masaakiin waaye haddii hubaysiin waa iska kaa celin lahaayeen marka dadki dad hubaysan ma ahan xoogay dadka u sheegteen waa yaa kaloo dhacdadaasi ku wax noqday dhacdadaas waxaa wax ku noqday wiil kaloo deriskayn oo gurigu guri ku dhegan ayaa wax ku noqday oo nin weyn oo asna dhintay hadda dhimashada imise ruux waaye dhimashada laba ruux waaye ninka kale dhintay magacii ciise aadan sarwaalaa la yidhaahaa oo dadka degmada afgooy ayuu ka mid yahay dadka degmada afgooy waa xaafadaha buuloshiishe marka een, waxa dhacay ka waran sidee u dareenteen haddaad tihiin ehelkii wallaahi annaga arrin aad iyo aad nala xun waaye arrin oon ka murugoodna waaye arrin oon maanta aan la fajacsannahay waaye hadda macnaha aan nahay dadkii oo macnaha deegaanka tegna waa annaga inta ruuxoyin ma qiyaasi karno laakiinse waa dad xoog noo sheegtay ilan dadkan dad masaakiin waaye dad huraysan ma aha waxaa loo baahnaa inay fura yidhaahaan ay qabtaan wixii markaas ay shakinaha ay qabtaan aa laga rabay marka ma aysan yeelin maxaa gurigii xabadaa la iska hoyay